galab wanaagsan dhammaantiinba meel kastoo naga dhegaysanaysaan waa galab khamiisa bisha janaayo ay tahay sanadka halkaad nagala socotaana waa laantaaf soomaaliga ee idaacadda s b s oo idinkaga imanaysa magaalada melbourne magacayguna waa xasan jaamac wararka maantana waxaa ugu waaweyn raja weyn oo laga muujinayo arrimaha bariga dhexe kadib heshiis xabad joojina oo ay gaareen israa'iil iyo xamaas dadka tareemada raaca ee sidnina weli waxay wajahayaan daahid badan oo tareemadu ay ka daaheen wakhtiyadoodii israa'iil iyo xamaas ayaa ku heshiiyey in dagaalka ka socda gacanka khaza la hakiyo heshiiskan xabad joojinta oo saddex weji oo kala duwan yeelan doona ayaa waxa uu ballan qaadayaa in sodomeeyo dadka la haystayaasha ee israa'iil ee khaza ay xamaas ku haysato in la sii daayo sidoo kale waxaa ku jira in boqolaal falastiiniyiin oo maxaabiis u ah israa'iil iyagana la sii daayo sidoo kale heshiiskan ayaa boqolaal kun oo dada oo ka barakacay khaza u ogolaanaya inay guryahooda ku soo noqdaan sidoo kale waxaa loo ogolaanayaa gargaarka bini-aadamnimadu inuu galo khaza oo shan iyo toban bilowd uu dagaal hareeyey ama ka socday madaxweynaha israa'iil isaac hersog ayaa ku boorinaya dowladda israa'iil inay ha ugu codayso qaybaha heshiiskan xabad joojinta ra-iisul wasaare antony albanisi ayaa isagu sheegay inaysan u muuqan in australia ay aqoonsan doonto dowladda falastiiniyiintu ay leedahay ka hor doorashada federaalka ah dowladda ayaa soo dhoweysay ku dhawaaqidda xabad joojinta khaza laga hirgelin doono iyadoo maer albanisi uu ku boorinayo dhammaan dhinacyada inay ixtiraamaan shuruudaha ayna nabadda ilaaliyaan heshiiskan dhex maray israa'iil iyo xamaas ayaa waxa uu dhaqangeli doonaa maalinta axadda waxaana ku qeexan in israa'iil ciidamadeeda si tartiib tartiiba ay gacanka khaza ugala bixi doonto laakiin ra-iisul wasaaraha ayaa sheegay in australia aysan dowladda falastiiniyiintu leeyihiin aqoonsan doonin waqtigan hadda dhow oo la joogo ka sokow wadahadalada xabadjoojinta oo iyagu horumar laga gaarayay iyagoo ka socda dooxa maalintii arbacada ahayd haddana qaraxyo badan ayaa laga arkayay khaza subaxii hore ee khamiista nin ayaa ku dhintay kadib markii geed uu ku soo dhacay kumanaan kalena korontada ayaa ka go-an iyadoo roobab mahiiga iyo dabaylo ay markaasi ku dhufteen koonfur bari ee dalkan australia nin duq aha oo darawala gaari wade ayaa ku dhintay magaalada cowra iyadoo duufaanuhu ay markaasi dhex jiirayeen bartamaha gobolka new south wales ka hor inta aysan ku dhufan magaalada sydney iyo xeebaha gobolkaasi duufaanahaas ayaa la filayaa inay sii socdaan ilaa maalinta sabtida sida uu ka digay xafiiska saadaasha hawada ee dalkan australia tirada dadka shaqala-aanta ee dalkan australia ayaa kordhay oo gaaray afar boqolkiiba iyadoo horey u ahayd tiradaasi saddex dhibic sagaal boqolkiiba xafiiska tirakoobka dalkan australia a b s ka loosoo gaabiyo tirakoob ka soo baxay ayaa muujinaya in konton iyo lix kun oo shaqooyin cusub lagu daray dhaqaalaha bishii disembar saadaasha hawada berita oo jimcaha magaalada melbourne waa daruuro marka dambe qaadaya iyo labaatan iyo saddex digrii sidnina waa roobab iyo dabaylo labaatan iyo afar digrii bayna gaaraysaa halka australian dollar maanta waxaa lagu sarifayay lixdan iyo laba senti oo doolarka maraykanka ah